waxaan waraysi la yeeshay dhallinyaro ku shaqaysata xirfado kala duwan sida harqaanka gaarigacanka iyo bakhaarka raashiinka lagu iibiyo ujeedkana wuxuu yahay in la ogaado sida ay ugu qanacsan yihiin shaqooyinkooda iyo nolol maalmeedka mid ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata harqaanka ayaa ii sheegay in xirfadan ay tahay mid si wanaagsan ay ugu shaqaystaan haddana uu talo dharka noociisa kala duwan waxaana ka helaa ayuu yiri nolol maalmeed wanaagsan oo xalaal ah anoo magacay ku bilaabay farxaan maxamed axmed waxaan ka shaqeeyaa harqaan muddo intee la-ega ku shaqaysanaysa harqaanka muddo la-eg waxaan shaqeynaa afar sano afar sano ka shaqeynaya waayahay marka sidee baad u aragtaa shaqadan harqaanka oo hadda aad ku jirtid wallaahi waxaan u arkay malaan harqaanta aad iyo aad ay u fiican tahay barashada aad ay u fiican tahay ninkii barto ninkii ku shaqaysanaayo aad iyo aad ay u fiican yahay gaar ahaan waan ku shaqaystaamo waan ku xamaashtaamoo ciddii biilkayga ku dhacsadaamo adiga hadda biilka cidda harqaankan bis ee miyaad ka dhacsataa mise shaqooyin kalaad leed harqaankan keligaan ka dhacsadaa biilkay dhalinyaro badan ayaa gaarigacan ku shaqaysata suuqyada magaalada jamaame mid ka mid ah oo aan waraystay ayaa yiri xamaaliga qorax iyo daal badan ayuu leeyahay laakiin waan ku faraxsanahay in aan shaqo leeyahay waxaan jeclahay in aan shaqaysto halkii cid kale aan sugi lahaa magacii axmed jaac maxamed aa la yiraahdaa magaalada jamaame aan ku dhashtay qolada xamaalayaasha gaarigacankan ahaa oo magaalada ah qaarkooda duusha ku xamaashtaa markii gawaarida imaadaan ee dejiya anaga waxaan nahay qolada oo gaarigacanka oo xamaaladana xoogood mar qof ku shaqaysto xaafadaha markaas oo badeecada raashinka ay gadataa macnaa aan geynaa raashinka biilka waa keelnaa afar doolar shan doolar maalin macnaha wixii markaas oo ilaahi noo saalo waa keelnaa muddo oo lix sanaan wataa gaargacankaas lixdaa sano marka biilkaada waxaad ku dhexsanaysay gaargacankan ha biilka maasha allah biilkan waa noo soo dhiciyaa maalinti maalintii maalin macnaa maksimaal joog waa keelnaa macnaa ilmaha ku reebtaa macnaa biilka macnaa ciyaalka nolosha xaafadda ee subaxii aad u shaqo tegtid oo biilka ilmaha aad kusoo dhicisid waa gaargacankaas waa maasha allah gaargacankaasaan kusoo dhici wixii alifkii maka waay maanta haddii beledka aan kasoo galo magaalada shaqaa taalaa gaargacanaa la wataa dadka waa la xamaalinaya baabuuraa la dejinaya ma garad mid ka mid ah ganacsatada leh bakhaarka raashinka lagu iibiyo ayaa yiri ganacsigu wuxuu u baahan yahay dulqaad mararka qaar suuqa wuu istaagaa laakiin haddii aad dadaasho waad guulaysan kartaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barkatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adagoo ku bilaabay magacaada magacaygu axmed maxamed mustaf waxaan ka shaqeeyaa dukaanka towfiiq wan waxaan gadnaa bariiska baastada sida burka sida saliidda waxaa ka mid ah jowdarayaasha kulli ayuu nooc waa yaalaan maasha allah dukaanka marka qaabku u shaqeeyaa ma baqaara mise waa dukaan yar oo iska caadi ahoo dadka magaalada ay ka adeegtaan waa baqaar weyn maasha allah dad badanaa ka adeegta khaas ahaan waxaa u badan tuulooyinka magaaladana waa ka adeegtaan raashinka oo dibadda laad gediin mise raashin oo dalkana waad gediin sida hadda geleyda iyo digirta oo kale geleyda iyo digirta ma gadna laakiin raashinka dibadda u badanaa bariiska ay u badan yihiin baastada burka waxyaalahaas ay u badan yihin dadka maasha allah dadka aan waraystay dhammaan waxay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin shaqooyinkooda qof walbana wuxuu sheegay in shaqada xalaasha ah ay tahay nolol maalmeed wanaagsan